bulshada rayidka ayaa lafdhabar u ah horumarinta hirgelinta dhammaan qorshayaasha kala duwan ee lagu horumarinayo dowladnimada iyo dibudhiska dalka haddaba gudoomiyaha dalada bulshada rayidka ee jubbaland cabdifataax jalwa oo ka hadlayay qorshaha horumarinta jubbaland ayaa tilmaamay in door muhiima ay dalada bulshada rayidka ku leedahay hirgelinta qorshayaasha cusub ee horumarinta jubbaland doorkeenna wuxuu noqon doonaa intuu broseska socdo la tashiyada ah in aan talooyin iyo aragtiyo iyo wixii aan ku biirin karno ku biirino iyo in aan hubsanno dhammaan degmooyinka xorta ah ee mashaariicdan inay ka muuqdaan oo waxyaabaha horumarineed oo la sameynaya degmooyinka xorta ah inay ku wada jiraan inta la gaari karo intaas kadib inta uu socdo ama marka uu soo dhammaadana waxaan ku lahaan doonaa monitoring ama la socosho in wixii qorshaha la sameeyey ma hergaleen maxaa hergeli waayey maxaa hor istaagay marka intaasna waa ku leenahay waxaa kale aan talooyin siin doonaa hadduu ilah raalli ka noqdo wasaaradaha kala gedisan oo hubno in baahayaha la gudbinayo iyo baahayaha qorshaha loo samaynayo inay yihiin kuwo ka turjumaya baahida dhabta ee bulshada oo prioritieskooda ah ama waxyaabaha aas-aasiga ama mudnaanta ayaga u leh waa mahadsantihiin aadaan idiin soo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu